wacyigelin waxaa dib loo furay xaruntii weyneyd ee shirarka ee convention centerka ee ku taalay bartamaha magaalada minneapolis iyadoo ay noqonayso goob lagu baaro cudurka covid nneteen-ka oo lisaga qaada tijaabinta maalin walba koob iyo tobanka subaxii ilaa lixda galabtii fadlan booqo oo ka qayb qaado inaad iska baartid cudurka coronaviruska waxa ay kugu kacaysaa waa bilaash oo tijaabadu waa free marka qof walba waxaa lagu wacyigelinayaa inuu iska baaro oo isku arka calaamadaha covid nneteen-ka ama shaki nafsadiisa qaba xaruntu waa convention centerka oo ku taala bartamaha magaalada xarunta hoolalka ama shirarka lagu qabto